waxaan rabaa inaan waxyar warbixin kooban aan ka bixiyo dhacdadii shalay dhacday oo maaragtay gaadiidleyda ay ka cabanayaan maaragtay caymis lagu soo rogay oo si qasab ah aa lagu qasbayay anoo ku hadlay magaca wasaaradda maaliyadda waxaan u caddaynayaa maaragtay in maaragtay ilaa hadda aysan jirin shuruuc u ogolaanaya shirkadaha gaarka loo leeyahay inay caymis ay shacabka maaragtay ay ka qaadaan oo haddana si qasab ay u qaadaan inaysan jirin wasaaradda maaliyadda ayaa ka mas-uul ah maaragtay iyadoo tixraacayso shuruucdii u dejisnaa waddanka intuusan burburka dhicin ka hor shuruucdaasna welina ay yihiin kuwa hadda lagu shaqaynayo annaga cid aan u idmanay ama aan u ogolaanay inay maaragtay canshuur oo maaragtay caymis ay ka qaadaan shacabka ma jiro midda labaadna caymiska wuxuu ahaa mid gacanta ay ku hayso dowladda shuruucdii marka loogu ogolaanayay in shirkadaha gaarka loo leeyahay caymiska ay bixiyaan khidmadaasi ay bixiyaan weli maaragtay laba gole kama soo bixin golaha wasaar wasiirada iyo golaha shacabkooda marka arrintaas waa arrin taagan oo maaragtay laga maarmaan ah in la hirgeliyo laakiin dowladda cusub ayaan ka rajeynaa in arrintaasi maaragtay fiiro gaara u yeelato waxaan aada iyo aada uga xunnahay dhacdadii shalay dhacday oo in shacabweynaha maarata lagu qasbo caymis aysan iyaga raali ka ahayn oo maaragtay sharci haddana aysan ku dhisnayn waxaan ka cududaarinaynaa oo aan ka raargelinaynaa shacabka wixii shalay dhacay wasaaradda maaliyadda wax oo ay lug ku leedahay dhacdaasi ma jiro oo cid oo maaragtay la soo xiriirtay ama ruqso ay siisay ama u ogolaatay inay caymis bixiso ilaa iyo hadda wasaaradda maaliyadda ma jirto marka waxaan rabnaa in maaragtay hay-adaha dowladda aan maaragtay heer kasta ha ahaadaan dowlad dhexe iyo mid goboleed iyo mid maaragtay deegaanba inay ka feejignaadaan maaragtay waxyaalaha qaarkood oo maaragtay horseedi kara inay shacabka ay dhib kusoo gaaraan marka wax kastoo la sameynayan in maaragtay lagu saleeyo shuruucda waddanka u yaalo midda kale waxaan rabaa inaan ku buura ku buurgaadiyo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay inay mar kastaba danta shacabka ay ka horumariyaan danta gaarka ah annaga ka dowlad ahaan waxaa naga go-an inaan shacabka aan u siino khidmadihii ay u baahnaayeen oo wixii markaasi oo iyaga dhib ku ahna aan ka ilaalino